xildhibaan maxamed cali cumar cananuuga oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay la wareegitaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaar ka mid ah degmooyinka deegaanada gobolada dalka waxa uu sidoo kale wax lalayaaba ku tilmaamay in dowladda federaalka goobaha lagu jubiyey ay sheegto inay xeelad dagaal uga soo baxday taasna ay xaqiiqada ka fog tahay
horta waa ka xumahay deegaanada argixisada ee la wareegtay aadan u xumaa qalad inuu jirin hadda qalad inuu jiro waaba caddahay oo sababtoo ah waxay ciidanka wuxuu u jogayo qaladaad jira waaye istraatiijiyan ayaa dib looga soo baxay waa dhowr wasiirka amnigan waa dhegeysanaya maruu yidhi istraatiijiyana dib ugu soo baxnay argagixisaan istraatiijiyan dib ugu soo baxnay ereygan naftiisaaba dembi ah sababtoo ah markaad tiraa istraatiiji amniyan gadaal ugu soo baxay ma dowlad kalaad la dagaalamaysaa annaga waxaan la dagaalamayna soo argagixiso ma ma garanaysaa waa ka xumahay waana ka xumahay aadna waa u cambaaraynayaa dabcan dadaan ehel u ahayn amniga ayaa hogaaminaya
xasan sheekh ayuu ku sheegay inuu yahay nin raadiya qof isaga oo keliya ammaano balse uusan rabin cidda qaridkiisa u sheegta isagoo intaa ku daray inuu talada keligiis isku soo koobay dowladdiisuna ay fashilan tahay oo ay ka soo hartay bababka hantida dadka madaxweynahana waayahan wuxuu raadiyaa dab un asaga boostiguu soo dhig ammaana oo yidhahda madaxweynaha waa fiican yahay dalka barwaaqu gaarsiiyuu rabaaye cid wax la saxaysa ma doonaayo cid wax saxaysa ulama jeebo uma jeebo yani xasan maxamuud saddex sano u joogaa caawana meesha la kala taagaya u jeedaa saciid cabdulaahi deni iyo puntland halkay taagan yihiin qabalaa halkay taagita waad u jeedaa dhibaatada marka argixisada inay soo xoogaysato nafteeda waxaa qayb ka ah khilaafka siyaasadda oo isku haysta in madaxweynaha oo wixii soomaali iyo siyaasiyiinta intaba ka dhexay keligii jeebka gashtay ee yidhi qof ii soo geli kartaa ma jirto xukuumad fashilantay oo dhul iyo goof keliya ka shaqaynaysa inay qaataan inaan ka mid noqdo mar waxaa maalmihii lasoo dhafay isa sootaliya xubnaha ka tirsan dowladda federaalk iyo siyaasiyiinta iyada taabacsan ee walaac ka muujinaya masiirka dowladda uu hogaamiyo xasan sheikh waxaana si isku mid a u sheegay in haddii xaalku sidaan kusii socdo ay dhici doonto inay burburaan